wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tobabar heer sare ah oo loo diyaarinayay saraakiil ka howlgalayso xafiisyada joogtada iyo caawinta bulshada iyo gargaarka degdeg ah tobabarkan ayaa diiradda lagu saarayay xirfadaha adeegbixinta habsamiu socodka howlaha iyo ka jawaabista xaaladaha degdeg ah ayaa waxaa qayb ka ah dadaalada dowladda ee lagu xoojinayo adeegyada bulshada hubinayo in shacabka ay si degdeg ah oo hufan loo gaarsiiyo gargaar marka ay dhacaan xaaladaha adag tobabarka ayaa waxaa la filayaa in saraakiisha ka qayb gashay ay door muhiima ay ka ciyaari doonaan horumarinta nidaamka caawinta bulshada ee jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha jubbaland xareed kilaasa cabdi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tobabarka intuu socdo traininka focuska wuxuu saarayaa qaabka aada oola macaamil laheyd ruuxa dhibanaha iyo ma garanaysaa iyo waxyaabo badan oo kale oo ay ka mid tahay xogta xogta qofka in la qariyo oo ma garanaysaa ay asturnaato maxaa yeelay ruux waxaa kuu imaanayaa waxyaabo badan ka sheeganayo marka si professional ma aha in wixii xafiiska kugu imaaday inaad suuqa uga sheekaysid ama dad kale oo saaxiibadaada kula shaqeeyo aada u sheegtid oo hebel baa gabar baa ii imaato sida baa ii dhahda ama nin baa ii imaado sidan ii dhahay wax macquul ah ma aha oo quruxsan marka xogtana in la xafido shaqadaasna dad weynaha loo qabto yaa xooga weyn oo hod traininka uu saaray ay tahay marka insha allah waxaan filayaa traininka waa one day markuu noo dhammaado isbedelo badan inaan dareemi doono waa skills iyo waxa adin lagugu soo kordhinayo la doonayo in magaranaysaa lagugu tayeyo lagugu soo kordhiyo marka insha allah saasay hawsha tahay waana one day trainno kaloo badanna way soo socdaan insha allah kollabaad kuwaasna waqtigooda imaan doonaan oo aan xaaladooda arki doona insha allah marka waxaan leeyahay intii la joogo trainingka lagu jiro in si nidaamsan wax loo dhageysto waa fursad maanta aada haysato berrinta markaa xafiis ku noqotid waxaa la rabaa inay wax kugu cuslaadaan lama rabo inkastoo ay tahay howl hor aada qaban jirteen haddana macnaha waa in lasii in macnaha lasii badiyo oo ma garanaysaaye aad si aada usii dheeraysaan oo waxaa la yidhi faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu sii dheeriyo orodka inuu sii dheeriyo yaa usha loogu dhuftaa marka waxaa la doonaya waxan waa waxaa hor oo qoon aada u laheedeen inaad sii dheeraysaan oo adeegii uu sidii hore kasii wanaagsanaado shalay siduu ahaa maaha berrintu markaa xafiis ku noqotid inuu ka bedelan yaha la rabo marka haddee si wanaagsanna waxa loo fahmo hal is ixtiraamo ani mar kasta waan ammaanaya booliiska maxaa yeelay dad badan oo aqoon-yahan oo aada u wanaagsan oo maaragtay u qalma booliisnimada yaa ku jira xag diin ha ahaato ama xag maadi ha ahaato intaba marka sharaf baad leedihiin muhiimadda u weyn oo xoogga la saarayna waxaa way isu soo dhawaashada bulshada iyo ma garanaysaay iyo booliiska inay isdhexgalaan oo isu soo dhawaadaan markaas wax kastaa way ku sahlanaanayeen shaqadan way ina fududaanaysaa insha allah sida aan ka rajaynayno marka si fiican waxaa loo dhagaysto si fiican waxaa loo qabsado su-aalla iyo maaragtay doodo badan aa dhici doono oo ma garanaysaa presentation baa imaan doona su-aalaha la isweydiin doona insha allah marka waxaan filayaa in laga faa'iidaysto insha allah